dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne islamarkaana ku shaqaysta xirfadda sawirqaadista ayaa fursado shaqo cusub ka helay furitaanka bakhtiyo nasiibka lagu aado mareykanka kaasi oo dhowaan dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in ay dadka xariisan karaan dadka galaya bakhtiyo nasiibka sida bilaashka ah loogu aadayo dalka mareykanka ayaa u baahan sawiro leh shuruudo gooni ah taasi oo fursado shaqo cusub u noqotay dhalinyarada ka shaqeeya footooyinka ku yaala magaalada bashiir maxamed hilaac iyo maslax cabdulaahi cali oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa redio baaluul uga waramay shaqo abuurka ay ka heleen bakhtiyo nasiibkan waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya footooyinka magaalada beledweyne oo dhalinyarada ah haddii aan ka hadlo barnaamijka lootriga iyo dhalinyarta maxaan ku sheegaya fursadahaas waxyaabaha ay u qaban karaan horta lootriga waa fursad oo dhalinyarta ay aada ugu faa'iidaysanayso laguna faa'iidaystay inta aan fahansanayna waxaanu sheegaynaa iyadane in qofku intuu taariibku bixi lahay nasiibkiisa uu tijaabiyo oo lootriga uu xaraysto lootriga marka shuruudo badan uu leeyahay waxaa ka mid ah sawirka waa shuruud cabiruu leeyahay in cabiradaas uu qofka meel fiican oo professional oo foote uu tago uu sawirka uu kasoo diyaarsado shaqooyinkainii hore shaqooyinaa kusoo kordhay dhaqaalaha marka waa sii kordhaa waa qasbiin fursadana waa noo taba maxaan ku sheegay annaga ka naftad ahaantayna waa xaraysanaa aniga hadda waxaan xaraystay saddex jeer saddexdii jeerna nasiib darre iima uusan soo bixin sanadkanna waxaan rajeynaya inuu iisoo baxo hadduu iisoo baxana waxaan rajeynaya inaan maraykan ku tago sawirka lootrigaa dad badan oo aan u xaraynay oo sanadihii hore aan u xarayno usoo baxo oo maraykanka joogo oo maantana waa soo mahad celiyna waa aragnaa dad sidoo kalenta ayagana hadda danayna waa aragnaa ayagana sidoo kale inay ku baxaan nasiibkooda lootriga marka wax oo dhayaldhayala maaha bulshada waxaan u sheegaynaa inay fursad tahay meesha laga tahriibi lahay in ay xaraystaan nasiibkooda d v lootriga wadamada qaarkood waa laga xanibay soomaaliya laakiin wuu u furan yahay dadka qaar waxa waaye dadka waa fahansan yihiin dadna wax ma fahansano waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan yaan laga quusanin waxaan waa nasiib aniga hadda waxay soo martay waa sanadkii saddexaad oo xiriir ah sanadkii saddexaad oo xiriira maalinba qof baa baxo ma ahan hebel xoo u baxay ana aan u heli waaye laakiin waxa waa nasiib nasiibka qofka bini-aadanka haddii uu aamino inuu nasiibkiisa wax ku helaayo waxna ku weynayo waxa waaye wax ka halaa waaye malahan wax walba oo hagaagayaan dadka hadda sanadka hadda lasoo dhaafo u soo baxay oo hadda iyo kow interview mari doonaan waxaa leeyahay allah u fududeeyo tim radio berlulan waxaa leeyahay shaqada aa haysaan waa shaqo loo baahan yahay ku dayasho mudan bakhtiyaa nasiibka lagu aado dalka mareykanka ayaa sanad kasta waxaa xaraysto dad badan oo ay ku jiraan soomaali iyadoo qaar ka mid a dadkaasi ay hadda ku nool yihiin mareykanka kadib markii ay ku guuleysteen looteriga